أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa subax ahadaa taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay saddex-iyo tobanka bisha kow iyo tobanaad ee dulqacda sanadka kun afar boqol lixiyo afartanka hijri qodobada wararka andalus saaka ay kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa xalay weerar kala duwan ku qaaday xarumaha ee saldhigyada cadowga allah ay ku leeyihiin deegaana ka tirsan wilaayadaasi wafdi ka socday midowda gaalada afrika ayaa kusoo hungoobay socdaal uu ku tagay magaalada washington iyadoo maraykanka uu ku adkaystay diidmadiisii hore ee ahayd inuusan maalgelin doonin isbahaysiga ee u s som tobanaan askari ayaa lagu dilay howlgallo ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ay la beegsadeen maleeshiyaadka dowladaha burkina faso maali iyo murtazaqada ruushka wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dib udhis ballaaran ku samaynayso goobaha danta guud ee loogu adeegayo bulshada ku dhaqan degmada tieglow ee xarunta wilaayadaasi isbeddel xagga waxbarashada ayaa laga dareemayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose xilli ay si dardar leh ku socdaan howlaha makaatiibta dacwada iyo tacliinta ee wilaayadaasi beelaha gaaljecel iyo baadacadde ee wadadega wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa tobaneeyo neef oo geela ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee bariga wilaayada hiiraan sidoo kale warkeena subax ee saaka waxaad ku maqli doontaan xalqada toddobaad taxanaha warbixinada aan ugu magac darnay baay iyo baraaruga bulshada
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saaka ee kuwada ugu door karoonaa kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta jabhadda wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa xalay weeraro kala duwan ku qaaday xarumaha iyo saldhigyada cadowga allah ay ku leeyihiin deegaana ka tirsan wilaayadaasi ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley iyo duleedka deegaanka ambareeso ee hostaga degmada baraawe ee wilaayada shabeellada hoose hubka culus iyo dareenka madaafiicda ee laisku adeegsanaya dagaalka waxaa si aada loogu maqlayay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waana qayb ka mid ah howlgallada ciidamada mujaahidiinta ee ka wadaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayaadka islaamiga soomaaliya wafdi ka socday midowda gaalada afrika ayaa kusoo hongoobay socdaal uu ku tagay magaalada washington iyadoo maraykanka uu ku adkaystay diidmadiisii hore ee ahayd inuusan maalgelin doonin isbahaysiga ee u s som sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen nuur cali warsame abusheyba dowladda salibiyadda maraykanka ayaa la sheegay in mar kale ay ku celisay diidmadeedii ku aadanayd maalgelinta isbahaysiga ciidamada kufaarta afrikaanta ee loo bixiyey ayusom kaasi oo hadda wajahaya dhaqaale xumo aada u baxsan mowqica africa intelligence oo soo xiganaya ilo diblomaasiyadeed ayaa sheegay in kulan foolkafool ah oo dhex maray wakiilo ka kala socday midowda gaalada afrika iyo maraykanka uu ka soo baxay xaqiijinta mowqifkii hore ee dowladda kaafirada maraykanka kaasoo ahaa inaysan wax dhaqaalaha ku bixin doonin eyusom wafdiga uu washington u diray ururgaaleedka midowda afrika ayaa lasoo wariyey inuu kusoo hungoobay socdaalkiisa oo ujeedkiisa lagu sheegay in ugu yaraan ay ballanqaad ka soo helaan maraykanka oo ku aadan maalgelinta isbahaysigooda kufriga ee ka dhisan soomaaliya dowladda silbiyadda maraykanka oo ka quusatay dullaanka ashaar dirirka ah ee ay kaga jirto soomaaliya ayaa horey u sheegtay inaysan maalgelin doonin ayusom iyadoo tilmaantay in dagaalka ka socda soomaaliya ay ku tiiriyo tac beeshay sidaasoo ay tahayna aysan xaqiijin ahdaafteedii oo ahayd inay meesha ka saarto kudhaqanka shareecada islaamka gudoomiyaha guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee sinadka maraykanka gaalka lagu magacaabo jim rich ayaa horey si weyn kaga hor yimid qaraar ka soo baxay urur gaaleedka qaramada midoobay kaasi oo lagu shaaciyey sida kufriga caalamiga ah uu u qaybsanayo dhaqaalaha ku baxaya howlgalka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya lacagaha dhanka xukuumaddiisa kusoo aaday ayuu sheegay inay culays ku noqon doonto canshuurbixiyaasha maraykanka isagoo intaasi ku daray in maraykanka uu ku tacabeelay maalgelinta howlgalka kufaarta afrikaanta kaga jiraan soomaaliya lacago bilaayin dollar ahna uu ku bixiyey dagaalka ka dhanka ah jawaabul mujaahidiin sida oo ay tahayna wax natiijaha kasoo bixin xukuumadda washington oo laga rabo bixinta sagaashan iyo lix milyan oo dollar oo lagu maalgeliyo eysom ayaa si joogto ah ugu celcelinaysa inaysan bixin karin lacagtaasi kana soo horjeedo qaabdhismeedka howlgalka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya waxay tani ka dhigan tahay in maraykanka uu si cad u diidan yahay inuu lacago dheeraad ah ku bixiyo howlgalka aan cagaha badan ku taagnayn waxuuna si isku mid ah u diidan yahay sida ay saraakiisha ameerikaanku sheegeen qaabka loo dhisay howlgalka iyo sidoo kale nidaamka maalgelinta mahadsanid abusheyba tobanaan askari ayaa lagu dilay howlgalo ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam almuslimiin ay la beegsadeen maleeshiyaadka dowladaha burkina faso maali iyo murtasaqada ruushka walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya جماعة نصرة الإسلام والمسلمين waa farax ka mid ah tandiimka alqaacida ee dhulka maqrib islaama ayaa maalmihii lasoo dhaafay qaaday silsilado howlgallo ah oo lagu dhigbixiyey maleeshiyaadka xukuumadaha ridada ah ee burkina faso maali iyo sidoo kale murtasiqada ruushka ee fagner allah fadligiisa xutubiyo ka tirsan mujaahidiinta ayaa weeraray ilaa saddex saldhig oo ku kala yaala saddex gobol oo ka tirsan waddanka burkina faso halkaas oo lagu dilay tobannaan askari bayaan ka soo baxay mu'asasada azallaaqa ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi lagu dilay ilaa labaatan iyo toddoba askari oo ka tirsan maleeshiyaadka xukuumadda dabadhilifka ah ee wagaduugu dhankale maali ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ka midna u dhigay kunanyo ay la socdeen maleeshiyaad ka tirsan kuwa xukuumadda ridada bomaako iyo ciidamo kale oo ruushiyaan ahaa iyadoo khasaare xoogan uu gaaray kunanyada la beegsaday mu'asasada azallaaqa ayaa baahisay sawirada khaniimada ay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen iyo sidoo kale baktiyada maleeshiyaadkii lagu laayay howlgalladan ayaa ku soo beegmayay iyadoo bishii shawaal aynu soo dhaafnay jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ay fulisay howlgallo xoogan kuwaas oo lagu dilay in ka badan shan boqol oo askari mahadsanid marwaan wilaayada islaamigaha ee bakool ayaa dibudhis ballaaran ku sameynayso goobaha danta guud ee loogu adeegayo bulshada ku dhaqan degmada tieglow ee xarunta wilaayadaasi walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya tieglow waa xarunta wilaayada islaamiga ee bakool bilihii ugu dambeeyey waxaa laga dareemayay isbeddel ballaaran oo dhinac weliba ah taasoo ay ku tillaabsatay wilaayada islaamiga ee bakool oo allaah kaashanaysa kadibna garab ka helaysa guud ahaan bulshada ansaarta ee ku nool wilaayada islaamiga ee bakool gaar ahaan reytieglow haddii bulshada ay iskaashato adeecdana mas-uuliyiinta hogaaminaysa waxaa hubaal ah inay gaarayso horumar dhinac weliba ah oo aan la dafiri karin waana mas'alo sharci ah in la adeeco umarada intaba xaqa ay ku taagan yihiin iyagoo halkaa ka duulaya ayay reetieglow u hoggaansameen maamulkooda garab iyo gaashaanna ugu noqdeen wax weliba oo horumar ah taasoo keentay in wax badan uu iska bedelo muuqaalkii hore ee tieglow horumarada la taaban karo ee lagu tallaabsaday waxaa ka mid ah in la dhisay oo la nadaamiyey kawaanka hilibka lagu iibiyo kaasoo loo sameeyey howl weyn oo si wanaagsan loo dayactiray loona hagaajiyey nadaafadda kala dambeynta iyo hadalka wanaagsan waa astaanta u gaarka ah kawaanka waxaana kawaanka la furaa xilli hore si dadka xilli horeba ay u adeegtaan sida loo qurxiyey ama loo nadaamiyey waxaa ka sheekayn kara qofka jooga oo keliya aad ayaa loo nadaamiyey jardiinno waaweyn ayaa loo sameeyey ragga iyo dumarka laba qeybood ayaa loo kala sameeyey si aysan isku dhexgelin isaga oo dhan waa wada mutuleel inta aadan hilibka iibsan waxaa ku qancinaysa nadaafadiisa malaha cayayaanada biiba sida daqsiga iyo wixii la midka ah kawaanka waxaa lagu iibiyaa hilibka ariga iyo geela oo nadiif ah markaasna la gowracay qof welibana dooqiisa ayuu kawaanka ka qaataa qaybta hore ee hoolka waxaa loo sameeyey meel lagu iibiyo qudaarta noocyadeeda kala duwan oo u gaar ah hablaha muslimaadka ah ee qudaarta iibiyo waana isku gooso hilibka qaado qudaartana horey usii qaado xaafaddana horey ka aad waxbayaan hadalka idinku daalinin qaar ka mid a ragga ka shaqeeya kawaanka ayaa ka warbixiyey dhismaha kawaanka iyo marxaladihii ay soo mareen ka hor inta aan kawaankan loo dhisin magaagay salaata san yarilare alxamdulilah qolada kawaanleyta kumiddhana wayba waa ahaa kawaan yaa walaayada islaamka nin dhisti oo aragday aada dhigaxa e miisleyta wayba waa ahaa miis goone e oo tumu ilam xaba e leensuubi unun afar xaba miisana leensuubi oo matuleel e wayba waa awal hore annaga dhabqobni meel oo aragday ada gurdaad hortiisa yaa walka gadadaani eedaa aragday ada liinka barwaaqaysadii aragday ada walka necmaysadii walaayada ka maxadsan wal hade barbaleen amale eedii eeda aan ka miirsani alxamdulilaah walaayadaa niin dhisti maalin walbana aragday ada way nadaafiyohay way nafteeye wal qashinkaa laku haagee waligee dhiig iyo walayaro deera hoolaa waa bannaanka laaka qalee nadaamshay eedaan faylay aragday adniisa magaacay maxamed ee walba iid horta intan ka mahadnagay walaayada gaar ahaan waaliga sheekh cusmaan walba sharxey dhinaga oo kabaanka heshee maasha allah se eed iyo eede yaa kabaanka ninka habay lama qaybada ku samaysiin qaybta dumarka khudaar iyo welwelba ka gadaan qaybtana shirkado oo maylaaraha hilibka afar miis oo kale maylaarahay walba ku samaysiiyaa afarta miis shirkado afar lam walba maalintii saleeye si oo nadaamsan hilib oo maasha allah la- la gooreya sida geel oo kale irin oo kale inkastoo marka hore rafaad laka jaray jidate iyo derbiya iyo walla ka gada jaray hadda maasha allah alxamdulilah walaayada aan mahadnagaana dhinacooda haweenka iibiya qudaarta ayaa sharaxaad ka bixiyey kawaanka la dhisay iyagoona mahadale kadib u mahadceliyey wilaayada islaamiga ah ee bakool ee dhismahan quruxda badan u samaysay magaalay waybaa la eray istaal eedin laamow hoolka kawaanka layn dhisi meelona layn ku dhisi qudaar meelona hilib layn ku dhisi walka gadade maasha allah ilaahay anka mahadsan walibaa nin dhistay walaayada islaamka wan walibaa gaday yaanyo basal baradho liimo bocor bataato moos kabsar ada qudaar ayu nooc waliba habar jikada anka faylaya gadaay maasha allah waliba anka mahadsanna ilaahay anka mahadsanna bacdisha walaayada anka mahadsanna ka horna waliba walka gaadadaanay banaanka walka gaadadaani markii banaanka walka gaadadaan rooba ninkooy jari roobka bakooy bacyaala saaradaani hadda bacamay saaradaa maasha allah waa isku fadhiya roobka ilaahayna isku da-e qudaartaa isku gaadadaas maasha allah tan iyonay tabkufayl iyo kummihiinsagaa ilaahay ku rajeeyaan waa qayb ka mid a horumarada la taaban kara ee ay ku tallaabsatay wilaayada islaamiga ee bakool oo mas-uul ka ah bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada kana fikiraysa wax weliba oo ay u baahan yihiin danahooda diimeed iyo midkooda adduunya intaba mahadsanid abuxasaan isbeddel xagga waxbarashada ayaa laga dareemayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose xilli si dardar leh ay ku socdaan howlaha makaatiibta dacwada iyo tacliinta ee wilaayadaasi walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya isagoo waraysi gaara sii warbaahinta islaamiga ah sheekh axmed abu yuunis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ka hadlay ugu horeyn xaaladda guud ee wilaayada wuxuuna istilstaag ku sameeyey goobaha waxbarashada ee gobolka isagoona si gaara u bidhaamiyey howlaha makaatiibta dacwada iyo tacliinta ay bilihii lasoo dhaafay ay ka wadeen degmooyinka deegaanada wilaayada jubbada hoose ee dhanka waxbarashada iyo dhanka dacwada waxaa ka jira horumar ballaaran een, haddaan waxa ka husno waxaa ka mid a namber kow macadka ee qurduba ee daraasaadka islaamka iyo culuumta idaariga lagu barto ayaa furnay walaayada ka furnay ilaahay subxaana wa tacaala baa ku mahadsan noo suurtageliyey Ee, namber laba waxaan aan ku furnay walaayada een, mu'asasa alxigma ee xirfadaha lagu barto Een, waxaa kale walaala oo aan ka furnay een, walaayada inta aan joognay dugsi hoose dhexe ee imaamul bukhaari oo aan tayaynay waa furanaayay laakiin waan tayaynay dadkii dadku habaraayay iyo dhan kasta baan ka tayaynay Ee, nambarka afaraad tuulada lagu magacaabo mugambow oo aan ka furnay iskuul iskuul lagu magacaabo mucaad binu jabal oo waxa ka bartaan in ka badan afar boqol oo arday sidoo kale waxaan furnay een, tuulada buulisaag oo aan ka furnay ayadana een, dugsi hoose dhexe ee ibnu cabbaas waxaana ku bartaan dad ku dhow taqriiban laba boqol arday ay wax ku bartaan dhanka waxbarashada dacwada iyo dhankaas haddii aan u leexanno waxaan furnay macadka khadiija bintu khuweylid een lagu diyaariyo gabdhaha daaciyaadka ah een aqoontoodana kor looga qaado waxaan furnay xalaqaad ee tahfiidi ah oo carabka looga saxo dadka ahlu qur-aanka ah xalaqaad oo qur-aanka looga saxo dadkii si ay u noqdaan dhammaantooda ahlu qur-aan si u noqdaan baa furnay dadka ka faa'iidaysana waxaa ka mid ah macallimiinta dugsiyada qur-aanka een waxaa kale ka mid ah gabdhaha madaariista waxaa kale walaal noo furmay ama noo qabsoomay muddadaas dowraad loo qabtay ducaadda iyo wulaadda tuulooyinka degmooyinka hoos imaado kuwaas oo gaarayo tara ahaan boqol oo noo qabsoomin waxaa ka mid ah walaal dacwatul aryaaf oo muddo laba bilood ah aan miyiga iyo magaaladaba aan u dirnay muddadaasna dadka ay wacyigooda ay kor u qaadayeen waxaa noo qabsoomay waxaa ka mid ah xamlo oo lagu weynaynayey qur'aanka kariimka ayaa iyadana noo qabsoontay sheekh axmed ama yuunus waaliga wulaayada jubbada hoose oo hadalkiisa sii wata ayaa dardaaran qayimah u jeediyey guud ahaan bulshada ku dhaqan deegaanada wulaayada isagoona dadka ku adkeeyey inay xoogga saaraan tabcaashada beeraha si guud waxaan leeyahay bulshada qiimaha badan ee ku nool walaayada islaamiga ee jubbada hoose barta kuna dhaqma shareecada islaamka shareecada rahmaanka inaad bartaan kuna dhaqantaan ku dadaala deris wanaagga ha la wanaajiyo ama xoojiya deris wanaagga walaaltinimada islaamiga ah ha lagu dadaalo wahatarakiina tabarta daran ha loo kaalmayo maskiinka diida dulmiga eena cadowga ku soo duulay diinteenna dalkeenna iyo dadkeenba gaar ahaan waxaan leeyahay beeralayda ku dhaqan walaayada kor u qaada tacabka beeraha ka faa'iidaysta dalagga soo go'ayo si gaare waxaan leeyahay inaad xoogga saartaan raashinka na anfacayo ama keedsamayo si gaar ahaan geleyda digirta iyo sisinta oo iyadana ah aan ugu maarimayno waxyaabaha kolo nooga soo dhoofiyey si saliid caddayda oo meeshii lagu shubo moogta qallajinayso geedaha haddii lagu shubo ay sii qalalayaan ummadda baabi'inayso in lagu dadaalo taasna tacabashada aan ku dadaalno si gaare waxaan leeyahay raashinka inaad keedsataan ilaahay subxana watala inta la saarano allahna aan baryno waxaad dareemaysaa maanta duulaan oo cadowga nagu haayo maskaxiyan baa jiro waxaad dareemaysaan xilliga barwaaqada iyo wanaagga iyo ilaahay subxana wataala noo keeno waxaa isku dayayaan hay-ada oo lasoo diraayo oo ugu tiragalaayo ummadda dalagooda inay fasaadiyaan webigay baa sii jeexayaan waa sii faroorayaan waxaana ugu tiragalayan dadkan inay ka baabi'iyaan dalag u soo go'ayo markaas bay leeyihiin meelo xari intay ugu sameeyaan baa waxay leeyihin halkaas imaada markan waxaan leeyahay inaan ka feejignaano gacmahan aan isqabsano ilaahay subxaana wa taala aan wada barino dhammaan jihaadkan maanta socdo oo bari afrika ka socda dareemaysaan garab iyo gaasho aan ugu noqono wallaahu haalibun calaa amrihi walaakina akthar annaasi laa yaclamuuna wasala allahuma wasalam calaa nabiyina moxamed hadalkan waaliga wulaayada jubbada hoose ayaa ku soo aadaya xilli isbeddel dhinac kasta ha laga dareemayo guud ahaan degmooyinka deegaanada wulaayada jubbada hoose mahadsanid casaam beelaha gaaljecel iyo baadacadde ee wadadega wulaada islaamiga ee hiiraan ayaa tobaneeya neef oo geela ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ribaad kaga jira furimaha hore ee bariga wilaayada hiiraan walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya waxay ahayd munaasabad hadaayaad ka kooban soddon neef oo geelaha ay ku wareejinayeen beelaha baadicadde iyo gaaljacel ee degaa wilaayada hiiraan taas oo ay ugu deeqeen geesiyada towxiidka ee ribaadka kaga jira hajiidda hore ee wilaayadaasi beesha gaaljecel ayaa dhiibtay labaatan neef oo geel ah halka beesha baadicadde ay bixisay toban neef oo geel ah kuwaas oo wilaayada hiiraan ay si toos ah u gaarsiisay libaaxyada towxiidka ee bilihii lasoo dhaafay dagaalada adag la galay maleeshiyaadkii huwanta ah ee sida ba-an loogu jebiyey bariga wilaayada hiiraan waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey xoolaha ay dhibeen beelahaasi isagoona xusay inuu gaarsiiyey meeshii loogu talagalay socodkeenna iyo safarkeenna muhiimadiisa waxayd booqasho aan soo booqannay walaalaheen inaan la wadaagno ribaadka ay ku jiraan iyo huquurta ay joogaan waxaa kale oo aan u sidnay hadiyaad kala duwan oo ay ugu talagaleen walaalahood gaar ahaan beelaha degan wilaayada islaamiga hiiraan geelaa meesha tuuran wuxuu ka koobnaa soddon neef oo geel ah oo ay dhiibeen laba beeloodoo walaalo ah oo kale ah beesha gaaljecel oo ku deeqday ama u dhiibtay ugu talagashay ama noo wakiilatay wilaayada u wakiilatay inay gaarsiiyaan furinta hore ee mujaahidiinta ay joogaan toban ka mid ahna waxaa ku deeqay walaalahood beesha baadicadde oo ayagana u wakiishay in ay wilaayada gaarsiiso walaalahood raggaa furinta ku jira geelaas marka qayb ka mid ah ayaad arkaysaan hadda meesha taagan qaybtii kalena qayb walba meeshii ay lahayd ayaa la mariyey maadaama ay wilaayada wakiil ka tahay anigana anafka wilaayada ku hadlayo geelaas meesha fadhiya ama hadda qaybtaa muuqata iyo qaybta hadda goobaheeda la kala geeyeyba waxaan rabaa inaan ku wareejiyo walaalaha ragga jeeshka ah qaybta hiiraan liwaaga ragga furimaha jooga raggooda saraakiisha ahaa igala wareegi doonaan ku wareejin doonaa walaalaha dhiibay maalkaas waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala maalkiinna ha idin barakeeyo awlaaddiinna iyo dadkiinna ha barakeeyo diintiinna allah ha barakeeyo allah subxaanahu watacaala waxaan idin weydiinaynaa dad sahmi fiican iyo qayb fiican ku leh diinta islaamka inuu idan ka dhigo ee dad u nusreeya weligood jihaadka iyo mujaahidiinta ilaahay inuu idan ka dhigo ayaan allah idiin baryaynaa subxaanahu watacaala khaatumadeenna kulligeenna inuu hagaajiyo sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beelahaasi oo dhankooda xafladda ka hadlay ayaa sheegay in xoolaha geel ah ee ay dhiibeen ay hordhac u yihiin hadayaad kale iyagoona mujaahidiintu ku dhiirigeliyey in garabkooda ay taagnaan doonaan kulankan wuxuu ahaa ka dambeeyey beesha markii ay ilaahay kitaabkiisa geel lagu koryeelaayo mujaahidiinta garab iyo gaashaan loogu noqonayo ay ayagoon loo dirin garashadooda iyo kaskooda ay noqotay soo aruuriyeen waxgaradka maanta meesha iskugu yimid hadafka iyo ujeeddada waxaa weeyaan in geelaas asiga ah lagu wareejiyo walaayada islaamiga hiiraan waaligeeda sheekh guuleed abuunabhaan geelaas ma aha kii ugu horreeyey beesha reer gaaljeceeloo hiiraan ay dhiibto munaasabadan beesha reer geel jecel ay ku wareejinaysa geel labaatan neef ah iyadoo ku wareejinaysa walaalaha mujaahidiinta gaar ahaan waaliga walaayada islaamiga hiiraan ee sheekh guuleed abuulabhaan geelaas labaatanka neef ah beesha ayaa bixisay waxayna ugu tala gashay ee hadiyad ay ugu siisay walaalaha safka ama suquurta dagaalka ku jira ayadoo u bixinaysa ilaahay dartiis ee wax kale oo dan ay kaleeda aysan jirin annagoo ah beesha baadacaddo waxaan ku wareejinaynaa geel toban neef ah walaayada islaamiga ee gobolka hiiraan maadaama aan ugu tala galnay ciidanka furunta hore joogo waxaanan ku wareejinaynaa waaliga gobolka hiiraan insha allahu biidnillaahi baari geelaas waa geel beesha baadacadda ay ugu tala gashay in ay yacni ku wareejiso ragga joogo furunta horo insha allah waxaan rajaynaynaa geelaas sida yacni ugu wanaagsan inuu waaliga gobolka hiiraan asigoo nooga wakiil leh oo ku gaarsiiye annagoo maanta wakiil ka ah beesha baadacadda iyo wakiil u ah waxaan walaayada gobolka hiiraan ku wareejinaynaa gaar ahaan walaalahaas ku jirto furmaha dagaalka hore ku jiro inuu nagala gaarsiiyo toban neef oo geel ah annagoo jihaadka bariga afrika inaan wax ku darsanno ama aan naf iyo maal aan diyaar u nahay beesha baadacadde intaasi waxaan ku wareejinaynaa tobankaas neef waaliga walaayada gobolka hiiraan guuleed awoonabhaan insha allahu tacaala waali intaas ilaahay nagu anfaca gaaladan allah nooga jibay insha allahu tacaala islaamkana allah ku guuleeyo biidnillahi albaari beelaha muslimiinta ee dagaa wilaayada hiiraan ayaa marar badan hadaayaad ceynkan ah gaarsiiyey ciidamada mujaahidiinta waxaana xusid mudan in dhowaan sidan oo kale beesha xawaadle ee degta wilaayadaasi tiro xoolo nool oo geel ah ay ku wareejisay geesiyada mujaahidiinta mahadsanid cabdulqani markanna waxaad ku soo dhowaataan xalqadii toddobaad taxanaha aan ugu magac darnay baay iyo baraaruga bulshada أقدمي يا هيئة الأمر وأزيلي ظلمة النكر لا تهابي كل ذي حقد غارق في لجة البحر أقدمي يا هيئة الأمر وأزيلي ظلمة النكر لا تهابي كل ذي حقد
xisbadu waa mid ka mid a tiirarka dowladnimada islaamka waa qaacido yaray bixin guda ballaaran oo dhammaanba si qoto dheer ula xidhiirta koox gaar ah oo ka mid ah ummadda islaamka xisbadu waxay u taagan yihiin dhowritaanka anshaxa islaamka iyo inay la yimaadaan wanaagga iyo noocyada acmaasha khayriga dadkana faraansamahaasi xumahana ay ka reebtoomaan bulshadana ka celiyaan allaha fadligii mujaahidiintu waxay dhiseen ciidan sal adag oo awood u yeeshay inuu dadka faro wanaagga isaga oo adeegsanaya wasaa'il kasta sida waxsheegidda carabka reebidda xumaha iyagoo gacanta ku daraya marka ay joogto in gacan loola tago cidda xumahaasii wada waxay dadka bareen in islaamku yahay dowlad iyo siyaasad si ay meesha uga saaraan halkudhigyada shareecada loogu muujiyo inay tahay wax la barto oo keliya oo aan loo baahnayn inay ku ekaato maktabadaha iyo masaajidda alle wilaayada islaamiga ee baay ee dhacda koonfurta soomaaliya ciidanka xisbadu waxay muraayad u yihiin bulshada oo idil ka hor inta aysan ka tarjumin mujaahidiinta waa iyaga kuwa ay ku daydaan shacabka wanaagga oo idinla kaga soo qarindaarteen asal ahaana walaalan aas aasi wilaayaadka islaamiga sheekhulislaam ibnu taymiyu meeray usuga yeeda cabiro meeray kitaabji alxisbatu fi lislaami meeray jamiicu alwilaayaati alislaamiya maqsuuduha alamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkari ware wilaayaadka islaamiga dhammaantii walaalan aas aasi maqsuudka lan aas aasiya ma aha ini ummato macruuf la fara waana munkarna laka reeba hadafka lan aasaasay saasuu lig marka walaalahaasayta shaqadii iidan qubsadeen lanka galgashantii laaraw kitaabjii subul cashaa usuna maylayaa wa awalu man qaama bi haada wa wadaca durata cumar ibnu lkhadaab waari lankan ka horeeyey xisbe nidaam ahaan ansuubi oo hay-addaasaytii gaab ansuubi cumar bin khadaab aan ka horeeyey leeyahy radia allahu canhu cumar bin khadaab mar kale isagoo aayaddaas sharaxu meeray oo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi sharaxu meeray man sarahu an yakuuna min haadihi lummati falyu'addi sharda allaahi fiiha waari lankii aayaddan ama umutan ini kamid nagad lankii fadow ilaahay shardajay aayadoo dhate ilaahay ka sheegay yani ka mid haaday waari yani ha oofi ilankaasi رجال الحسبة احتسبوا أنتم الأفلاك والشهب فأحيلوا الكون أنوارا مثل نور الشمس والقمر
waxay dhanka kale ka shaqeeyaan amniga deegaanka waxay isha ku hayaan waxyaabaha dadka dhiba iyo macaasida waxayna gacan ka geysteen inay yaraadaan dhammaan waxyaabaha ka hor imaanaya shareecada islaamka halka ciddii ku dhacda maxaariim ama la timaada acmaasha mamnuuca ku ah shareecadana ay horkeenaan maxkamadaha shareecada islaamka haddaba maxay tahay kaalinta ay xisbada ku leeyihiin mujtamaca muslimka iyo u adeegidooda kow alamru bilmacruuf wannahy can ilmunkar yacni maybo shaqadii rasuulka sal allahu alayh wasalam eedan wanaagsanayti ya xisbada maybo geeka maybo dardar geliyeen eedana maybo aan wanaajahan sida ummadii haddii ata awqaatu salaah eedan ka dadaalahayan yacni xijaabkii iyo waxyaalihii xumaayano oo mayleeraayi dharkii dhabkaha iyo maybo oo yacni dharkii wanaagsanay waasacaaya ummadii maybo la amarahay midda labaad muqaadaraadkaasi gooneen la dagaalamayna gaynsiga argahaytan waxyaalihii maandooriya tubaakadii xashiish ayuu nooc guud ahaan daahirkii mayboona daahir kalnin haysad daahirkiisa guud ahaan insha allahu tirtirni waxyaalaha rago maybo magaalada ku qodan maybo kumid taha exbayerk oo maybo walaa dhiyay oo dheedkii la mooday taariikhdii la moodi raga maybo eedan zuuliyahayaan maybo dhowr yacni sanadkin damey dhowr mara maybo ah lakusuubi insha allah haddana ka guda jarna ummadana wal baraarujiya waxyaalahaas dhiy cudurro badan wedaan cudurradan hadda ummadda maybo maybo aan kala faasan waxyaalahaas dhiya sababahayaan shaqooyinka xisbadaha mayba ku mid ah ikhwa hawnasin sheegna oobig yacni oobig qaabkuu shaqeeyahay wanaaga soo dhoweynta ummadda ummadii oo mayba landaahiyaan shaqo wanaagsan qodow si cadaaladda maxkamaddii lanka gudbiyahay si wanaagsan ummadii mayba dacwadii oo dhan qaadahay dacwadii oo dhan maxkamadda si wanaagsan u gudbiyahay bashaashiyo wanaagga sa ummadina ka shaqeeyahay insha allah mid ka mid ah howlaha ay isku taagaan xisbada ee har iyo habeen u joogaan ayaa ah inay bulshada u ilaaliyaan kuliyaadka shanta ah waxayna wasaa'isha la faray ay u gutaan howsha faridda macruufka iyo xumaha reebiddiisa dadka ayay uga digaan soo gelinta waxyaabaha dhacay ee suuqyada iyagoo markaas kadib qaada tallaab dhiirigelinaysa caafimaadka iyo badqabka deegaanka sida uu sheegayo maxamed cabdulaahi sanka guddoomiyaha ganacsatada degmada buulofullaay maasha allah alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan xisbada walaayada baay gaar ahaan degmadan buulufulaay aad iyo aad shaqada naga dhexays waxaa waaye boqolkiiba boqol waaye magaalada markay soo galaan mujaahidiinta ragga xisbada ah waxay qabtaan waxaa waaye sida dukaaminka markii la baaro waxyaabaha dhacay hadday noqoto raashuunka hadday noqoto daawada wax waliba oo dhacaya dheedkooda cabitaanada ku jiro marka waxaasay baarayaan markii ay baaraan waa xaruun bay meel bay geenayaan markii meel ay geeyaanna waxay la wadaagayaan dadka ganacsatada bulshada nabadoonnada ay la wadaagaan maasha allah si fiican baa u wada shaqaynaa waxay ilaalinayaan dadka caafimaadkooda ay ku shaqeeyaan maasha allah falilah alxamdu ilaahi baa ku mahadsan xisbada gaar ahaan hay-atu alamru bilmacruuf waxay ku shaqeeyaan shaqadaasay ay ku shaqeeyaan maasha allah dadaalka ay haayaan inay laba jibaaraan aan ugu ducaynayna insha allahu tacaala anagana garabkoodaan diyaar baan unahay dhanka xiliyada salaada inay camirnaadaan masaajidda xisbada waxay leedahay doorkoodii ugu munaasabsanaa haddii la addimo ama aqinka uu soo dhowaado ma arkaysid rag ama dhallinyaro maalaayacni ku howlan xilli salaad in lagu jiro ama fadhi kudirrada aad kula kulanto dadku waxay fahmeen ujeedka dhabta ah ee howsha xisbada in mar walba lixiraana ay ka jeclaadeen in iyagoo ikhlaas ay ka tahay ee kol horeba sii xaadiraan beedka alleh si ay u soo gutaan waajibaadkooda cayniga waxaan arkay masaajidda oo boqolaal qof ama safaf badan ay soo buuxinayaan ka hor salaadaha waxaana sidaas si la mid ah ay dadku barteen ahamiyadda cilmiga dadkii ayaana buuxiyey maraakiista waxaana heerarka waxbarasho ee magaalada isna door muuqda ku yeelanaya xisbada kadib markii ay in muddaha ku baaqayeen in dadku aadaan goobaha cilmiga soona faa'iidaystaan arrimaha diintooda waa kan sheekh ibraahim sheekh maxamed saalax oo aan wax ka weydiinay kaalinta xisbada ee bulshada wilaayada baay gaar ahaan degmada buulafullaay iidan marka xisbada walaalaha magaaladan rogaan kheer allaha sii walbadan ilaahay sababtii u ka hagaaji dad badan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala yacni jahligin iyo kakabaxaan ilaahay sababan ku waali meeragaas magaalada haddii marba salaad la aadama dhan magaaladii maleesa in cilda atagoo kale magaaladu ma islata macnaha magaaladu walka shal guuri ilata macnaha meel furung male meel yacni meel dhankata meeragaas isulo gorilan haysado ama hublan haysado maragaas ansayadeha isla markii awaamirtiya siyaaya may leeyiin ankaata mashquulo bani aadan leewaad iska mashquulo isla markii ansayadeha may leeyiin masaajidka haya salaadya la deeri dadka may kaleeyiin haddii salaada bini aadan may kaleeyiin hisbadiha socota kaleeyiin bis yacni masaajidkii anbahaayan salaadiya ka qiib galaayan jamaacadiya tukudaayan duruusya ka qiib qaadadaayan marka may ba lahaa khayr allah siya fajazaahum allahu cana wa can alislaami khayra aljazaaiya lana may kale lana هنيئا لكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله ولنا ومتربجو كهيرا مساجدها كهيرا خيرك إي وناقها كهيرا فسادك إيو منكراتك مقالة يعني زوليا يعني سيد مقالوين أدوغ هاي سيد أوكال وحيابا لك صوبيو إيو نيتو خمرد إيو جادك إيو طباكد إيو حشيشك إيو لاك نحن دوغنا مارغا هايان هيس دقاغنا مدقا هايان marka ilaahay khayr ha sii walana run ahaantii jihaadku kama maarmo dacwada iyo in dadka lagu soo dumo wanaaga xumahana laga soo fogeeyo xisbaduna waxay qaateen dowrkaas muhiimka ah oo ay dhammaanba ku matalayaan mujaahidiinta iyo culimmadooda haddaba waa sidee ahmiyadda ay wilaayada islaamiga ee baay ay siiso ciidamada xisbada si ay u ahaadaan kuwa ku filan qadarka ay la eg tahay mas-uuliyadda saaran waa kan waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar saaad og tahayba ciidanka xisbadu waa garabyada ugu muhiimsan ee walaayaadka islaamiga ah waana ciidanka rasmiga ay ku taagan yihiin walaayaadka shaqadoodii iyo awaamirtoodiina inta badan tanfiidiyo saa daraaddeedii walaayadu si guud ahaaneed waxay wakhti badan gelisay ciidanka xisbada in la kobciyo kor loo qaado garaadkoodii iyo wacyigoodii diineed iyo xirfadooda intaba waxaa jirta in dowraad dhowr ah loo qabtay dowraad fara badan loo qabtay degmooyinka iyo mustawo walaaya intaba dufco mar dhow aan dowro usoo xirnay baa jirto oo inkastoo dowradaasi xeer xaraka ay ahayd oo maktabka uu gacanta ku hayay annagana aan kaabaynay oo rag fiican oo walaayada xisbadaada ka mid ahna ay kasoo qalanjibiyeen insha allahu tacaala marka xagga garaadkoodii in la kordhiyo qaabkay ula tacaamuli lahaayeen bulshadaasi ay maamulaan in wax badan laga fahansiiyo la baro qaabka alamr bilmacruuf wanahi ay u gudanahayaan intana in wax badan laga fahansiiyo juhdigeedii waa wadnaa wax badanna waa ka qabanay ayagoona shaqooyinka kale iyo maxay ahayd caamka ahaa aynan ku mashquulaynin shaqadaas loo gaaryeelaya marka maasha allah howl fiican baan ka qabanay haddana waxaan rajaynaynaa in شقوين فربضن وتاكسي بلارن مردو أي نوقف صومان إن شاء الله تعالى نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا in badan oo ka mid a bulshada ku dhaqan degmada buulafula iyo deegaanada kale ee wilaayada waxaa baraaruga bulshada ee laga dareemayo ay ka qaateen xisbada kaalin ballaaran oo aan la dhayalsan karin xalaqaadka cilmiga xoojiyey jamaacada masaajidda islamarkaana bilaaba inay u tartamaan acmaasha suuban ee la ammaanay arrimahaasoo idil waxaan la dafiri karin dowrka muhiimka ah ee udubdhaxaadka u ah dhismaha bulshada ee xagga dacwo kaasoo ay xisbada u tahay caamil muhiim ah oo aan looga maarmin ciidamada xisbada waa mid ka mid ah garbaha ugu muhiimsan ee adeegyada bulsho marka laga hadlayo wilaayaadka islaamiga waxayna xushmad iyo wanaag ay ku gutaan waajibaadkooda buula fulayna waxay horumarrada kala duwan ay ula jihaysatay bulshadeeda xaraasada iyo waardiyahana waxaa ka haya ciidankan oofiyada ah sidaan u rajaynayno kuwaas oo suga amniga kana shaqeeya masaalixda bulsho iyo wanaagga muslimiinta
من سناء الحق نروي أفقدا ذبت حنينا ولنا في شرعة الرحمن قرآنا يقينا لم نلج باب المخازي والدنايا محيينا لا ولا سرنا بنهج كان للشيطان دينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا dhegaystayaal guud ahaan saaka way naga intaa warkii subaxnimo andalus aad ka dhegaysanayseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu